bismillaahi raxmaani iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeenimo rediyo jowhar dowladdii soomaaliya oo weli ka wada gobolka shabeellada dhexe duqeyn ka dhan ah al-shabaab ciidamada deegaanka ee ku sugan gobolka hiiraan ee dagaalka kula jira al-shabaab oo la gaarsiiyey gurmad cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka gobolka banaadir oo lagu wareejiyey qalab caafimaad maraykanka iyo israa'iil oo sheegay in soomaaliya iyo suudaan la kala dejinayo falastiiniyiinta gaza akhbaaraadka dibaddan dhegaystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada t b l f oo la wareegay warbaahinta maamulka tigre
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kuwada ugu doorka roon haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkiyo intaasi ka faahfaahsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa duqeyn ka dhan ah al-shabaab ka wada gobolka shabeellada dhexe bashiir cali daahir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa kordhisay duqeymaha ay ka geysanayso furmaha dagaalka ee gobolkan shabeellaha dhexe xilli haatan saacadihii lasoo dhaafay duqeymo baahsan ee diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada soomaaliya iyo kuwa dowladda furmaha dagaalka ee deegaanada dhinaca bari ee gobolkan shabeellaha dhexe taasoo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan deegaanada dhinaca bari ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan furmaha dagaalka oo xiriir aan la sameeyey ayaa ii sheegay in saacadii lasoo dhaafay xubno ka tirsan dagaalamayaal aada u tiro badan iyo horjoogayaal lagu dilay duqeymadii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanada boosareeri laba garas damasha shabeelow oo ku taalla jiinka webiga degmada mahadaay halkaasoo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ka soo gudbayeen muddooyinkii lasoo dhaafa hareeraha jiinka webiga ee degmadaasi mahadaay waxaana haatan jirta in ka badan boqol dagaalamo ee horjoogayaal iyo dagaalamo ka tirsan al-shabaab lagu dilay duqeymadii ugu dambeeyey ee ka dhacay furmaha dagaalka ee bariga gobolka shabeellaha dhexe iyo howlgallada isdabajooga ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay halkaasi ka fulinayaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa waxay sheegeen in wilo uu socdo howlgalka ka dhanka al-shabaab ee looga saarayo deegaanadii ay soo galeen toddobaadyadii lasoo dhaafay ee gobolkan shabeellaha dhexe waxaana inta badan haatan weli ka socda bariga gobolka shabeellaha dhexe abaabul ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab xilli ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaankana ay wadaan in ay beegsadaan goobaha ay ka soo gudbaan xubnaha ka tirsan al-shabaabka ee gurmadka ugu imaanayo maleeshiyaadka al-shabaab ee haatan weli ku go-doonsan qeybo ka mid ah bariga gobolka shabeellaha dhexe xilli haatan buundadii ay ka soo tallaabayeen ee deegaanka oobaale ay duqeymo la dhaceen diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada soomaaliya kaasoo haatan ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku guulaysta saraakiisha ciidamada ay ii sheegeen in dhammaan la xiray goobihii ay ka soo tallaabayeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha gobolka shabeellaha dhexe ayaa haatan waxaa ka socda howlgal ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo ay wadaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa deegaanka inta badanna haatan ay u diyaargaroobeen sidii al-shabaabka haatan ku harsan bariga gobolka shabeellaha dhexe looga saari lahaa ciidamada deegaanka ee ku sugan gobolka hiiraan ee dagaalka kula jira al-shabaab ayaa la gaarsiiyey gurmad cabsalaan abi ayaa warkaasi buulo berde ka soo diray deeqdan xoolaha oo ka timid jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool qurbaha islamarkaana loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ciidamada dibixoreynta deegaanka ee loo yaqaano macwasley ayaa maanta la gaarsiiyey ciidamada deegaanka ee ku sugan degmooyinka helgan iyo buliburte ee gobolka hiiraan nabadoon xaraare iyo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga degmada buliburte jaliil ciise foodcade ayaa gaarsiiyey furuumaha ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay ciidanka deegaanka in maleeshiyaad ay ku dhuumalaysanayaan deegaanada jiinka webiga shabeelle inay cagta mariyaan waan idi ognahay daaqdanu midaan maahaan way isdaba joogtaa insha allahu tacala hadduu laa yidhaahdo maalmaha soo socdan waa soo gaari doona halkan hadduu laa yidhahdo marka waa mahadsantihiin rag kalaa kuu rejinaya asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala aali maxamedin wasalim amaa bacda awalan waxaan salaamayaa ciidamada deegaanka xaquudirirka waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka ee ugu horeeya odaga guud ee meesha xasan maxamed waxaan salaamayaa saraakiisha ciidamada deegaanka waxaan salaamayaa ciidamada qalabka sida ee la falgala la falgala ciidamada deegaanka waxaan salaamayaa ciidamada qalabka sida iyo saraakiishooda iyo saraakiil xigooyinkooda dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda asalaam marka ugu horeydo waxaa mahad iskale alla subxaanahu wa tacaala nagu kulmiyey halkan annagoo sooman waxay noo tahay liibaan iyo farxad marka ugu horeyso waxaad ku ammaanan tihiin adigoo sooman inaad jihaad aad ku jirtiin ilaahay dartiisna aad ugu jirtiin guryihiinnana aad difaacanaysaan waxaanan mahad u celinayaa iyo ammaan marka ugu horeydo mahad ilaahay baa iska leh waxaan u mahad celinayaa nimanka walaalaha ee idinsoo xusuustay adigoo soon ku jiro adigoo difaac ku jiro idinsoo xusuustay ee saddexdaa ee uu nabadoonku sheegay ee soo dhiibay deeqdan ayagoo meeshooda joogo idinku daraan ahna waan u mahad celinayaa mahad celin dabadeed nin saaxiib aan nahay geerina aanan ku maqal ayaa hadda ka hor intan ka xusuusta gabi yarow tiriyey gabigaas yar wuxuu ahay haddou agoontolkee yahay cabdallana tanaad yahay cabdi yuusuf tiir yahay reer ugaasna talinaan laba yeber tijaar tahay ow ibraahim tacab haa cali toorad ow yahay taangi iyo risaas yahay nin tol gaabanu u tegin nin tol gaabanu u tegin shabaabkan tiflowga ariyaataar wax ugu sheego waxaan isleeyahay nin gurgiisii joogo xoolihiisii ilaashana beertiisii joogo bartiisii dhaqana diintiisa akhrisana nin kale waa ku jihaadayaa naftiisa iyo maalkiisaan bannaysanayaa war ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisuba waxay noo sheegeen culummaduna noogu dartay in qofku xataa uuna geeri uunan maaragtay isheeg uuna baryi karin uuna dhihi karin ilaahu idil iska daa inuu naftiisa gooyo u isqarxiye waxaad ku jirtiin jihaad waxaad ugu jirtiin dalka waxaad ugu jirtiin dadka waxaad ugu jirtiin guryihiinna iyo nacfigiinna iyo maalkiinna ninkii naftiisa iyo maalkiisa iyo difaaci waayane wuxuu noqonayaa dayuus sida diinta iyo culummadu noo sheegtay
waxaan idiga rabaa maadaana aan joogo bartii ugu xoogga badneed oo xasan maxamed oo qowl maadaana aan joogo waxaa laydiga rabaa sida cadowga aad kabaha uga goysiin sida xoogga iyo tayada lahoo gacmaha aad uga buuxsitiin oo aad aad ugu ammaanantihin taas taas haddii aan ka baxo camal iyo ceelbacaad buro weyn inta joogto waxaa laga rabaa wejiya haddaan qorrax u dha xigto ay halgan ka bilaabato meesha la yidhaahdo dhagaxyo xoor dhaxtaal booco garasyaani daayow meesha la yidhaahdo intaas waxaa la rabaa in macawisleydaanu ay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee gobolka banaadir ayaa la guddoonsiiyey qalab caafimaad safiye cusmaan cabdulla ayaa warkaasi muqdisho inooga soo dirtay hay-adda gargaarka naafada soomaaliyeed ee daaf ayaa agab caafimaad waxa ay gaarsiisay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir halkaa oo ay baahi weyn u qabeen qalabkan ayaa loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka iyadoona kor loogu qaadayo tayada isbitaalka banaadir isbitaalka agabka lagu wareejiyay ayaa waxa ay kaliyihiin sariiraha caruurta lagu koriyo sariiraha dadka waaweyn lagu baxnaaniyo iyo agab kale oo muhiim u ah isbedelka oo raajada ay qeyb ka tahay hay-adda gargaarka naafada soomaaliyeed ee daaf ayaa ku wareejisay qalabkaasi maamulka isbitaalka banaadir iyadoona ay kala wareegtay agaasimaha isbitaalka dictoreyso fartuun shariif madaxa barnaamijyada hay-adda daaf abikar xuseen bashiir ayaa si kooban u sharaxay agabkan iyo sida ay kusoo gaarsiiyeen isbitaalka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo ah abikar xuseen bashiir ahna madaxa barnaamijyada hay-adda disability aid foundation oo wakiil ka ah hay-adda islaamic oasis ee fadhigeedu yahay dalka maraykanka waxaan caawa cisbitaalka banaadir mar labaad ku wareejinaynaa konteynerkii labaad oo sida qalab maxaan ku dhahaa caafimaad oo loogu talagalay cisbitaalka gaar ahaan qaybta hooyooyinka iyo dhallaanka qalabkaasoo isugu jira sariiro electrig ah sariiraha caruurta aana bilo dhammaysanin ama dhiciska siday soomaalida u taqaano wiiljeerada ay isticmaalaan dadka naafada ah joodariyaal iyo qalab kale oo maxaan ku dhahaa kala duwan sidoo kale raajooyin loogu talagalay dawolidda amba wax ka qabadka baahiyaha ka jira cisbitaalka banaadir runtii shan bilood ka horaan soo booqanay cisbitaalka waxaan aragnay baahiyo badan oo kala duwan konteynerkii ugu horreeyey waxaan soo gaarsiinay bisha february konteynerka labaadna waxaan soo gaarsiinay bishan barakeysan ee ramadaan ee march waxaan ku faraxsannahay in agaasimaha iyo tiimka cisbitaalka ay nagala wareegaan qalabkan runtii muhiimka ah taasoo wax badan ka tari doonta baahiyaha kala gedisan ee cisbitaalka islamarkaana bulshada soomaaliyeed wax weyn loogu qaban doono haddii ilaahay raalli ka noqdo runtii markii labaad keliya ma ahan waxaan rajaynaynaa marar badan inaan sidoo kale soo gaarsiino konteynaro kala duwan oo maxaan ku dhaha ay ku jiraan qalab muhiim ah kaasoo insha allah aan rajaynayna in bilaha soo socda ay sidoo kale soo gaaraan dalka aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu doctor isfartuun shariif agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ayaa dhankeeda ugu mahadcelisay hay-addan oo qalabka caafimaad soo gaarsiisay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركوات رمضان كريم لمان برشاد الصوماليات إيه، عاو وحان جوغنا حل هبيني ماء اسبتالك خويدي دلانك إيه بنادر وحانو كسو دويني كونتينر سيدا قلب كعافيماتك كلا دوان ولوغو تلقل إن لوغو أديغ خويدي دلانك صوماليات agabkaas oo ayna soo gaarsiiyeen walaalo muslimiina oo ku kala nool ee, daafaha dunida si gaara wadanka maraykanka hay-addaas oo lagu magacaabo islamic oo isis oo runtii soo wakiilatay hay-adda ee, disability aid foundation oo runtii ka shaqeysa arrimaha naafada ee, wax badana ka qabatay ee, arrimaha naafada sidaa u jeediin gar- ee, saaxiibada garbahayga taagan waqti dheer wada shaqaynayeen waxaa isbitaalka banaadir nasiiba u yeeshay in si gaara hay-adda ay u tixgeliso hay-adda islamic ee, isis iyo sidoo kale hay-adda disability aid foundation ee, runtii cid kasta oo ka qayb qaadatay hay-adda sodma sidoo kale isbitaalka madiino dhammaan intii ka qayb qaadatay waxaan uga mahadcelinaynaa halkan waxaan leenahay abwaalkiina eebba unbaa gudi kara aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin qalabkan runtii oo ka kooban sariiraha bukaanada lagu jiifiyo oo koronto ku shaqaynaya maraykanka iyo israa'iil ayaa sheegay inay soomaaliya iyo suudaan la kala deji doono falastiiniyiinta gaza cabduqaadir jakarta ayaa warkaas inoo faahfaahinaya
saraakiisha maraykanka iyo israa'iil ayaa sheegay in maraykanka iyo israa'iil ay la xiriireen mas-uuliyiin kala socday dowladaha soomaaliya iyo suudaan si ay markaas ugala hadlaan barakicinta falastiiniyiinta ee marinka gaza iyo sidai ay u qaabili lahaayeen iyadoo la raacayo qorshaha madaxweynaha maraykanka ee donald trump xiriiradaas oo ay la yeesheen dalalka suudaan iyo soomaaliya waxaa soo raacaya somalilan waxa ayna ka turjumaysa sida maraykanka iyo israa'iil uga go-an tahay inay ku dhaqaaqaan qorsho si weyn loo cambaariyey islamarkaana dhaliya arrimo culus oo dhinaca sharciga iyo damiirka ah sababtoo ah labada wadan waa sabool oo ay aafeeyeen rabshado soo jeedintu waxay shaqgelinaysaa yoolka uu sheegay trump ee ah barakicinta shacabka gaza si magaaladaasi looga dhigo goob qurux badan sida uu xusayo qorshaha trump ee sanadka labada kun labaatan iyo shan saraakiisha suudaan ayaa sheegay inay ku gacan seereen hadalka kasoo yaray maraykanka halka mas-uuliyiinta soomaalida iyo somalilan ay sheegeen inaysan ka warqabin wax xiriir ah sida ay sheegtay wakaalada wararka ee a b sida uu dhigayo qorshaha trump in ka badan laba milyan oo degan khaza ayaa la doonayaa in la barakeeyo si maraykanka uu dhiso magaaladaasi kadibna la wareego balse falastiiniyiinta ku sugan khaza ayaa diiday soo jeedinta iyagoo diidan sheegashada israa'iil ah inay noqon doonto guuritaan ikhtiyaar ah halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radhiyo jowhar markana akhbaara aadka dibadda ciidamada t b l f ee kasoo horjeeda abi axmed ayaa la wareegay raadiyowga iyo t v-ga ku hadla afka maamulka saraakiil u hadashay ayaa sheegtay inay ka baxeen heshiiskii t b l f iyo xukuumadda u dhexeeyey xiisado xooggan ayaa ka dhex taagan kooxaha iskasoo horjeeda ee gobolka waqooyi etoobiya ee tigre xilli faransiiska ugu digay muwaadiniintiisa inay halkaasi u safraan tigre wuxuu ahaa goobtii ugu badnaa oo dagaalka uu burburka uu saameeyey dagaalkaas waxa uu dhex maray ciidamada maxalliga ah iyo dowladda federaalk ee etoobiya oo ay garab siinayaan maleeshiyaad xulufo la ah iyo sidoo kale ciidamada dalka ee deriska la ah ee eritreya warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawar waa naga intaa cidda warkeena seegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan ku leenaana facebooka ama w w dot radio jawhar dotnet sidaas iyo nabadgelyo